kulanti wacan oo wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu star fm codka gobolka waqooyi iyo bari ayaad nagala socotaan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hogaanka star ee wargeysadaan diiradda ku saari doono qeybta koowaad dhegeyste iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ama qodobadii ugu waaweynaa ee ee barahooda ay ku qoran dhegeystayaal wargeysyada ugu afka dheer ee dalka waa daily nation iyo the standard dhegeystayaal ayaan eegi doonaa daqiiqadahan haysan dhegeyste maadaama wargeysadii naga soo daaheen soo dhawaada dhegeystayaal baynidin leenahay oo taariikhduna waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha sideedaad ee agast ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay toddoba iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga dhegeystayaal soo dhawaada bogga lixaad aan ku bilaabi doonaa dhegeystayaal waa wargeeska daily nation dhegeystayaal waxa uu ciwaan uga dhigay dhegeystayaal waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran kiduri kindhiko oo digniin u diray dabcan wuxuu leeyahay rail odinga digniin looga digay inay dibadbax sameeyaan oo ah haddii wadahadallada u socdo mucaaradkii dowladda ay natiijo la-aan ku soo dhammaadaan ayuu baggiisa lixaad ku faahfaahinaya wargeeska the daily nation ee ka soo baxa dalka dhegeystayaal boggaas ayaan eegi doonaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran kiduri kindiki ayaa uga digay siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka azimiyo lomoja ee uu hogaamiyo rail odinga wuxuuna uga digay inay rabsho sameeyaan haddii ay dhacdo waa siduu hadalka u dhigay in wadahadallada u socda dowladda iyo mucaaradka ay natiijala-aan kusoo dhammaadeen ay natiijo la-aan kusoo dhammaadaan ayuu wargeyska leeyahay dhegeystayaal wasiirka ayaa bogga bogga lixaad ee wargeyska waxa uu ku faahfaahinayaa dhegeystayaal digniinta loo dirayo mucaaradka dhegeystayaal waa haddii natiijo la-aan ama wadahadalka uu fashilma ayuu kindhiki leeyahay dhegeystayaal xilli shalay dabcan oo xilli uu kanaysad ku sugnaayo hadalkan ka jeediyay ayuu wargeyska leeyahay dhegeystayaal wuxuuna ku suganaay deegaanka kilgoris waa deegaan baarlamaanaadka kilgoris ee ismaamulka naarog dhegeysti ayuu wasiirka sheegay dhegeysta dabcan raali noqdo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha muusan ku sugnayn dabcan wuxuu ku sugnaay dhankaas iyo gobolka bartamaha dalka dhegeyste nyeri uu ku sugnaa dabcan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu laamaha ammaanka waxa uu xusin laamaha ammaanka aysan ogolaan doonin burburinta hantida dadweynaha maadaama wasiirka uu xusay in dibadbaxyadii hore wadanka ka dhacay ee ay horseedeen dhimasho iyo khasaare hantiyeed taasna aan la aqbali doonin dhegeystayaal ayuu boggiisa lixaad wargeyska the daily nation ku faahfaahiyay dhegeystayaal qodobo kale ayaynu eegi doonaa dabcan senatarka ismaamulka machakos haweeneyda lagu magacaabo agnes kavindo oo warbaahinta kula hadashay sarena hotel waa xarunta dhismaha sarena hotel ama maqaayadda sarena hotel ee magaalada nairobi ayaa weli waxay reexaysaa dowladda kenya iyo maraykanka ku reexaysaa inay magdhow siiyaan dadkii waxyeelada ka soo gaartay weeraradii ama weerarkii ka dhacay shan iyo labaatan sano ka hor magaalada nairobi ee waa kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waxay doonaysaa ama waxay ku riixaysaa dowladda kenya iyo maraykanka inay magdhow siiyaan dhegeystayaal dadkii waxyeelada ka soo gaartay dhegeystayaal weeraradii lala beegsaday dabcan dhankaas iyo dhegeystayaal waxaa lagu beegsaday dabcan dhismo ku yaala magaalada nairobi oo ay ku dhinteen in ka badan laba boqol oo qof halkaa shan kun ay ku dhaawacmeen dhegeystayaal waa wargeyska daily nation ayuu boggiisa toddobaad arrintaasi kaga hadlay dhegeystayaal qodobadaas ayaynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaa wargeyska the daily nation boggiisa shanaad uu sheegayaa in dowladda ama sukuuri laamaha amniga iyo dabcan dadka caadiga ay kaalin ka qaadan doonaan weerarada aan iraahdee sidii laisaga difici lahay ama looga hortegi lahaa weerarada argagixisa ee wadanka laga fuliya ayuu wargeyska uu ku faahfaahinaya boggiisa isla boggiisa lixaad dhegeystayaal wargeyska the standard ayaan soo qaban doonaa dhegeystayaal isla wargeyska the daily nation boggiisa saddexaad waxa uu ku leeyahay dhegeystayaal kenya ayaa heshay dhaqaaladan ama lacag gaaraysa lix boqol waa raali noqda dhegeystayaal kenya ayaa heshay lacag gaaraysa lix dhaba waa lix dhibic sagaal bilyan dhegeystayaal sanadkii hore ee labada kun iyo labayo labaatankii lacagtan oo ay ka heshay midooda yurub si loogu adeegsada ama waxaa loo adeegsaday dagaalka sidii looga hortegi lahay weerarada kooxaha argixisada ayuu leeyahay dhegeystayaal wuxuu leeyahay lacagta waxaa sidoo kale lacag dhaqaalan waxay dowladda ka heshay dhegeystayaal waa lacag gaaraysa shan dhibic sideetan iyo saddex bilyan guddiga midooda africa ee african waa dabcan guddiga midooda africa ee soomaaliya dhegeystayaal si ay ina lacagtaasi loogu adeegsado weerarada al-shabaab arrintan ayaa kusoo aadaysa ayuu wargeyska the daily nation boggiisa labaad ku sheegaya dhegeystayaal iyadoo laba iyo toban sano ay kasoo wareegatay dabcan xilligii dowladda kenya dhegeystayaal ee gudaha u gashay dalka soomaaliya ayuu wargeyska ku leeyahay dhegeystayaal wargeyska the standard boggiisa waxa uu ku qoray baan eegi doonaa dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya waa hagaan intaanan u gudbin wargeeska the daily nation bogagiisa labaad iyo saddexaad iyo afaraad oo kaga hadlayaa dowladda kenya ayuu leeyahay in sanadkii labada kun iyo ko iyo tobankii bishii oktoobar ay soomaaliya u dirtay ciidamo gaarhaya afar kun lix boqol iyo lixdan dhegeystayaal si ay qeyb uga noqdaan ama ciidamadan waxay qeyb ka ahaayeen dhegeystayaal sidii looga hortegi lahaa weeraradii argagixisada kenya laga geystay dhegeystayaal oo weerare argagixisa ayaa laga geystay saas darteeday kenya ama soomaaliya u gashay dhegeystayaal sanadkaasi waxaana dhowaan ay la sheegayaan dhegeystayaal in kun ciidan ay dowladda kenya u dirtay dalka d r c congo waa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo dhegeystayaal waa ciidamo gaare dhegeystayaal ayagoona dhaqaale ahaan lix bilood ee joogi doonaan lixdaas biloodna dhaqaalaha ay adeegsan doonaan ama ciidamadaas lixda boqolood oo lixda bilood halkaas joogi doonaan waxaa ku bixi doonto dhaqaale gaaraya dhegeystayaal ayaa la leeyahay afar dhibic afartan iyo shan bilyan oo shilinka dalka dhegeystayaal wuxuu leeyahay tan iyo markii dowladda kenya ay gashay dalka soomaaliya dhegeystayaal waxaa weerare laga geystay wadanka gaar ahaan caasimadda wadanka labada kun iyo saddex iyo tobanka ayuu wargeyska leeyahay in la weeraray dhismaha ama suuqa westgate ee magaalada nairobi gaar ahaan deegaan baarlamaaneedka westland iyo sidoo kale weerarkii jaamacaddii waa jaamacadda garison lagu qaaday labada kun iyo shan iyo tobankii iyo sidoo kale weerarkii lagu qaaday dabcan jaamacadda waxaa lagu qaaday labada kun iyo shan iyo tobankii halka labada kun iyo sagaaliyo tobankii la weeraray dhismaha ama suuqa maqaayadda duusi two ee magaalada nairobi dhegeystayaal oo ilaa boqol qof ay ku dhinteen dhegeyste ayuu wargeyska leeyahay dhegeyste dhammaantii waan soo dhaweynaya wargeyska the standard ayaynu eegi doonaa wuxuu bogiisa hore ama bogegiisa hore uu ku qoray waxa uu bogiisa hore uu ku qorayaa wargeyska da waa dabcan the standard haddii aan eego waxa uu leeyahay kulanka ay wada yeesheen raila iyo sidoo kale senatarka gobolka delaware ee dalka maraykanka ninka lagu magacaabo chris guns dabcan raila odinga ayaa la leeyahay inuu aan irahday raila odinga ayaa ismaamulka kisumu ee gobolka nyanza kulan albaabada u xiran yahay ayuu wargeyska leeyahay uu kula yeeshay senatarka gobolka delaware ee dalka maraykanka chris guns ninka lagu magacaabo ayuu wargeyska leeyahay wargeyska waxa uu bogiisa afaraad ku faahfaahinaya dhegeystayaal wadahadaladii ay yeesheen ayadoona inkastoo la sheegaya wadahadal oo qarsoodi ay yeesheen labada dhinac raylan uu ku xaqiijiyey keliya inuu kulan la yeeshay sanatarka bartiis twitterku rayla ku xaqiijiyey dhegeystayaal inuu kulan la yeeshay sanatarka gobolka dhalaweya dhegeystayaal haddii aan wargeyska warbixintaasi idiintii faahfaahiyey dhegeyste waxa uu leeyahay rayla odinga hogaamiyaha ayaa kulan la yeeshay senatarka gobolka delaware ee dalka maraykanka chris guns dhinacyada ayay labada mas-uul ayay wararku sheegayaan ama wargeysku uu leeyahay inay iswisaarsadeen aragti ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee kenya wargeyska ayaa sheegaya in waxyaabaha ugu muhiimsan kulankooda uu ahay wada hadallada u socda mucaaradka iyo dowladda wararka intay sheegayaan inay isku afgarteen in aan marnabo lasoo afjarin fursadda wadahadalka oo laga dhiga mid furan dhegeystayaal macadda goortuu senatarka dabcan uu la kulmi doona william ruuto dhegeystayaal ayuu leeyahay wargeyska dhegeyste haddaba iyadoo saasay xaalku tahay madaxweynaha dalka william ruuto ayaa kulan gelinkii dambe ee la yeeshay madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni dhegeyste wuxuuna wadahadal la yeeshay yoweri museveni labada mas-uul ayaa diiradda saaray ayuu wargeyska leeyahay xoojinta xiriirka ka dhexeeya dhegeystayaal labada dal dhegeystayaal waxaa wargeyska ayaa sheegaya dhegeystayaal in william ruuto ay dhegeystayaal uu sheegay in kenya iyo ugande ay leeyihiin iskaashi adag oo soo jiray muddo badan kaasoo ku saleysan uu leeyahay walaalnimo dhegeystayaal halkaas haddii aan uga gudbo iyadoona kulanka labada mas-uul uu ku soo aadaya xilli madaxweynaha uganda uu toddobaadka hore la kulmay hogaamiyihii hore ee kenya waa uhuru kenyatta dhegeystayaal wargeyska iyo qoraalkiisa halkaas dabcan saas uu ku faahfaahiyey dhegeystayaal tani ayaa sidoo kale ku soo aadeysa iyadoo kulamada u socda mucaaradkii dowladda ay maanta dib u bilaaban doonaan koo iyo tobanka barqannimo dhegeystayaal iyadana kulamadaasi diiradda lagu saari doona ismariwaaga ka taagan wadanka dhegeystayaal ee dowladda iyo sidoo kale mucaaradka labada dabcan waxaa la filayaa dhegeystayaal inay dabcan kulanka maanta koo iyo tobanka barqanimo u bilowda dhegeystayaal wuxuuna u dhexeeyaa kenya kwanza oo ah dowladda iyo mucaaradka azimiyo dhegeyste soo dhawaad aynu leenahay dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa goordhow daqiiqado kadib ama hal daqiiqo kadib fursad ay xidiin siin doonaan dhegeystayaal inaad qadadka taleefoonada dabcan aad soo beegsataan wargeyska the standard bogiiso lixaad wuxuu ku leeyahy dhegeystayaal ismaamulada wuxuu leey waxay la daala dhacayaan in heerkii ay doonayaan dhanka dhaqaalaha usoo xorooda ay gaaraan weli ay la daala dhacayaan in heerkaasi ay gaaraan dhegeystayaal oo dabcan dhaqaalihii baa nugu yaray leeyihiin heerkii rabeenba muunan gaarin ayuu wargeyska leeyahay waa wargeyska the standard boggiisa dabcan lixaad ayuu ku faahfaahinayaa dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa mar kale subax wanaagsan aydan leenahay qadadka taleefoonadana markaan idiin furi doonaa waa idin soo dhaweyni doonaa dhegeystayaal qadadka taleefoonada waa eber toddoba eber labo saddex afar waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qadadka taleefoonada ay idiin furan yihiin oo daqiiqadaha noo haray fursad baan idiin siini doonaa sidaa kuwaa birisateen hadalhayntu waxay tahay maqalka idaacaddana waa sidee dhegeystayaal dhegeystaha ugu horeeya soo dhowo walaal magaca geelkaad ku sugan tahay maxamed cabdullaahi barnaamijka waa la socotaan filaya walaal wanaagsanoo wacan walaal war kusoo dhaweynayaa waa tahay bal codkaaga kor u qaad sifaan kuu maqlay aad buu u hooseeyaa dabcan alo star fm dhegeystaha xiga soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystaha kale qadka taleefonka soo beegsanaya soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay salaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu subax wanaagsan walaal sidoo kale saaxib maxamed tawane gaarisa dhekaburay saaxib waa tahay waa sidee maanta magaalada dhakaburay waa sidee sidee lagu waabiristay hadalhayntuna maxay tahay maasha allah jawigu wuu degan yahay alxamdulilah waan garse shicir bar unbaa laga cabaadhayaa waa sax sheekh idriis dhekaburay waxaan ku leeyahay maalinta ku wanaato barwaaqo iyo caafimaad dhegeystayaasha dhammaanna waxaan leeyahay maalin wacan oo wanaagsan dhammaanteenna saasaan ku leenahay dabcan xigaa soo dhowo walaal subax wanaagsan magacaaga halkaad ku sugan tahay ha ku dhawaato waa maclimo xadar dheere assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa sidee maanta jawigu maxay hadlayaan bulshada saaka qabooba jawiga qabooba taqaasidii waa isdaa u marhayn ardaydi way dheelahaysaa keer raashinka waa la qaadanhaya ma maqash waa waan gartay eeruba intaad ka warqabto bal ka warranbo dabcan waa nabad qabnaa dhammaanteen ilaahay hanoo ziyaadiyo intii bogta allah caafiyo intii caafimaad qabto allah u ziyaadiyo ma maqash si wanaagsan intii wax haysato allah u barakeeyo intii wax haysanin wax baraka qabo allah sii waalidiinteenna allah cafiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu wacalaikum salaam dhegeystaha kale qadka taleefonka soo beegsanaa soo dhowo walaal magacayga halkaad ku sugan tahay
assalaamu calaykum akhana waa aabaha nabadda wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
in badan baan ku salaamayaa adiga dhegeystayaasha dhegta ku hayaan idaacaddana waxaad moodaa dadka hadalkooda inuu naga yar la ciimsayin waa tahay dabcan codka waa inay kor u qaadaan markaa
a alxamdulilah dhibaato ma jirto dhinacan kawa birisina magaalada garis sax
dhacda xun oo ka dhacday magaalada garis shalay oo maaragtay isbitaalka weyn iskugu imaaday waa waxyaalaha maratay dawladda ee ballan qaaday maratay inay waxaasoo dambe ayna soo noqonin waata maxaa waaya dhacdadaas haddaana la wadaagtid
nin baa webiga laga soo saaray oo kurkada ka go-an gacantana ka go-an iyo moytriga la keenay waan gartay
marka waxaas waa wixii ruto u dahay maratay dad dambe loogu noqonayo dhibaatadaasan looma geysanayo haye
marka waxyaalahaasoo kale waxaan leenahay dawladda waa inay indho dheer u yeelato oo maratay aad maratay aan lagu xadgudbin xuquuqda bini aadamka waa tahay
marka waana ku salaamayaa in badan iyo dhegeystayaasha mid la mid a walaalan kaaga mahadcelinayaa dhegeysigaaga iyo sida wanaagsan aad aroornimada maanta uga qayb qaadatay xubinta saaka hallo isa f m xubinta subax wanaagsan soo dhawow walaal soo dhawow magacaaga halkaad ku sugan tahay subax wanaagsan walaal la mid ah
waa ismaamul qajeer qoy alxamdulilah nabadeen kuwa burisana ilaahay baa mahad iskale wax dhibaato mala alxamdulilah waan garta socodka amniga waxbarashada alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale walaalkii wax wanaagsan caalam islaam nabad allah ka dhiga inta xanuunsan ilaahay caafiya dhegeystayaasha adiga dhammaantiisa wax wanaagsan lamida walaalo subax lamida dhegeystaha kale halow isaafem soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay هلا بين لفين كسر حسين لفين كسر xuseen soo dhowo aan ku leeyahay وادوا كيو درada maxaan ugu dara sixir bar magaalada sixir bar xumaa ka jir sixir bar xumaa ka jir waa tahay
sixir bar hadda warhayntan sixir bar aan ugu dar sax
alxamdulilah sidii kale nabadgeshiyada ilaah mahadle nabadan kusoo kaacnay waa iska fiicana alxamdulilah iyo wadada oo la mari karin ceelwaaq ilaa la fiilaxdooda waa tahay oo wadadana waxun tahay waxyaalahaasaan ugu darnay oo gaarida la mari karin
waa tahay waa fiican walaalkay adigina waa ku salaami bari wacan
waa tahay s- lamid lamid ah waa kaaga mahadcelina dhegeystahaasaan ku saafmeeriya ah xubinta wargeysada iyo subax wanaagsan anigoo maxamed axmed qaliif idinla socodsiinayey bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka istaa ee xaaladda dalka waxaa qeybihii hore ee barnaamijka hogaanka istaa aad soo dhegeysateen wargeysyada iyo qodobadii ugu waaweynaa ee qoreen wargeysada ugu faaca dheer waa dalka waa daily nation iyo the standard iyo sidoo kale xubintiisa wax wanaagsan iyo siday dhegeystayaashii kuwa beristeen iyo maqalka idaacadda qeybta labaadan noo bilaabanaysa dhegeystayaal waana qeybta aan ku falanqeyn doono dhegeystayaal xaaladda dalka iyo qodobadii ugu dambeeyey ama warbixinadii ugu dambeeyey xaaladda dalka laga qoray qodob ka mid aan soo qaadanaynaa ama aadka loo hadalhayo sidoo kalena warbaahinada wadanka kenya ay ayagaan hadalhayaan ama laga doodayo dhegeystayaal qodobkaas ayaynu diiradda ku saari doonaa soo dhowaada aan idin leeyahay dhegeyste waa subax isniina taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha sideedaad ee agast ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay ee toddoba iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee islaamka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga mar kale soo dhawaada ada leenahay qodob aada u muhiimsan aan maanta diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal dabcan horena oo ugu hadalnay qeybihiisa dhinacyada eh, xagashan dhegeystayaal saaka ama diiradda ku saari doonaan xagashan ka gali doona ayaa ah dhegeystayaal maadaama wadahadalada mucaaradkii dowladda ay bilowdeen maantana al- la filaya inay wadahadalada sii socdaan ayaa ma noqon doontaa dhegeystayaal wadahadaladan kuwo ay ku qancaan labada dhinac dhinag- dhegeystayaal ayaa qodobkan diiradda ku saari doona waa wadahadalada mucaaradka iyo dowladda haddaba wadahadalada wadahadalada haatan u bilowday mucaaradkii dowladda oo si rasmi u bilowday maantana maalinkiisa labaad gali doono koo iyo tobanka barqanimona eh, xilliga geeska afrikana ay ballansan yihiin labada dhinac dhegeystayaal ma noqon doonaan kuwo ay labada dhinac ku qancaan dhegeystayaal tabashadooda haddaba sidee kula tahay dhegeystayaal miyay laba wadahadalada noqon doonaan kuwa soo afjaray wa- soo afjaray ismarweaaga dhinacyadiisa iyo dowladda dhegeystayaal mid walbana cabashadeeda xal loo helo qodobadaasan diiradda ku saari doonaa ee soo dhowaada hagaag dhegeystayaal maalmo ka hor ayay ahayd toddobaadkii hore ayay ahayd markii maalinka arbacada wadahadalada mucaaradka dowladda uu uga furmay xarunta boomas ee magaalada nairobi dhegeystayaal ayadoona wadahadalada marka hore le- looga hadli wadahadaladaasi wixii qodobada laga hadli doonaa cidana qodobada maanta laga hadli doona ee diiradda saarayaan dhinacyada iyo dhinacyada ee waxyaabaha ay kala tabanayaan ee maanta qodobadaasi ay diiradda ku saari doonaan dhegeyste haddaba isbahaysiga talada wadanka haya ee ee dabcan kenya kwanza ayaa dabcan ayagana qodobadooda ay wataan dhegeystayaal iyadoo xarunta boomaas ee magaalada nairobi uu ka furmay wadahadalada u dhexeeya kooxaha kala matalaya isbaahilsiga mucaaradka azimio la umoja wan kenya iyo garabka dowladda ee kenya kwanza waxaa dhinacyada kaloo hogaaminaya waxaa isbaahilsiga mucaaradka hogaaminaya madaxa xisbiga wayba ahna hogaamiyaha azimio u qaabilsan wadaxaajoodyada waa colonzo misioka iyo sidoo kale waxaa dhinacan kalena hogaaminaya hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka ahna xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka kikuyu ee ismaamulka kiambu kimani junga haddababa arbacadii ayay wada hadleen sagaalkii bishan dhegeystayaal kulankoodii koowaad ay yeesheen dhegeyse haddaba madaxa xisbiga waiba ahna hogaamiyaha azimiyo u qaabilsan wadaxaajodyada ee siyaasadeed ee colonzo musyoka ayaa sheegay inay doonayaan in si ixtiraam leh loo wada hadlo dhegeystayaal waxa uu intaasi ku daray in danaha qaranka ka horumarinayaan danaha kale ee siyaasadda dhegeystayaal waa siday hadalka u dhigeen ama uu sida hadalka u dhigay kalonzo ayaa si cad u sheegay inaynan siyaasiyiinta kenya kwanza kala gorgortami doonin in qeyb laga siiyo maamulka dowladeed barasaabka ismaamulka embu sidoo kale aan ahaa guddoomiyaha xisbiga u d a sesli muturire ayaa dabcan ayadana qeyb ka wada hadalada dhegeystay dabcan isbeysiga azimiyo oo waa isbeysiga kenya kwanza ayaa hoosta ka xariiqay in madaxweynaha kenya william ruto uu soo wakiishay ayaga islamarkaana uu doonaya in laga wada xajoodo arrimaha lagakala tabanaya dhegeystayaal hogaamiyaha aqlibada baarlamaanka dalka dabcan ayaa horaan u sheegay inaynan ka wada hadli doonin arrimaha laga soo gudbay sida doorashadii guud ee sanadka hore dhegeystayaal hase ahaatee qodobada ay doonayaan in laga hadlo isbaahisiga azimiyo lamoja wan kenya ayaa waxaa ku jira in hanaanka doorashada la furo dhegeystayaal goobti ama qalabkii uu ku keesan yahay codadkii la dhiibtay in la furo waa sbeysiga azmiya ayaa doonaya inkastoo sbeysiga kenya kwanza ay ayaga diidan yihiin in arrimahaasi laga hadlo haddaba haddii ismarinwaagu soo baxa maxaa ka dhalan kara dhegeystayaal tallaabada xigtana maxay noqon doontaa dhegeysta saadaashaada dhegeyste dhanka kale mucaaradka wuxuu ku adkeysanayaa dhegeyste in la isla meel dhigo xaluhelidda qiimaha sarreeya ee maciishadda inkastoo madaxweynaha madaxweyne william ruuto uu sheegay in tani ay qayb ka tahay qorshaha maamulkiisa oo ay socdaan tallaabooyin qodobkan la xiriira waa qodob kale oo ay doonayaan azimiyo in laga hadla dhegeystayaal waa qiimaha sarreeya ee maciishada dabcan hase ahaatee goobaha fagaarada hadallada ay ka jeedinayaan madaxweynaha iyo xulfadiisa goobaha fagaarada fagaarahan iraahay hadallada ay ka jeedinayaan waa madaxweynaha iyo xulfadiisa ayaa waxaa ku jira dhegeystayaal in hataa aysan muhiim u ahayn in qiimaha maciishada looga wada hadlo wada hadlada dhegeystayaal ismiyona qiimaha maciishadana ee u tahay qodobada ugu muhiimsan dhegeystayaal in laga hadlo haddaba kulankan maanta maalinkiisa labaad gali doono waa wadahadallada u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda ayaa waxaa ku soo biiray dhegeystayaal kooxa farsamo dhegeyste waxaana isbaxeysiga azimiyo kooxaha farsamo ku jiro oo hogaaminaya jeremeya kioni dhegeystayaal oo ka tirsan xisbiga jubilee dhegeyste haddaba mucaaradka dalka ayaa dhowr mar ku celceliyey baaq ku aadan in dowladda dhexe aynan caqabad ku noqon wadahadallada labada dhinac madaxa isbeysiga zimiyo lomoja waa hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa sheegay in haddii wadaxaajoodada aynan noqon kuwo wax ku ool ah inay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyadii ay hakiyeen inkastoo maalmo ka hor uu sheegay in shaqsi raila uu sheegay in dadka ay guryaha ku hayn doonaan dhegeystayaal aynan dibadbaxaynin balse guryaha ay ku hayni doonaan lagama soo bixi doono micnaha waxa ula jeedaa in dadka ay guryaha ku go-doomi doonaane taasna ay kusoo bandhiganayaan xaalada cabashadooda dhegeystayaal waa xaalad kaloo lagu caban kara uu leeyahay maadaama horaanu dibadbax dibadbaxyadii waxyeelo lagu gaarsiiyey dadka ama dadweynihii taageersanaa dibadbaxyaasha qaarkoodna ay dhinteen qaarna ay dhaawacmeen hantina la burburiyey waxa uu raila sheegay asagoo eedeynaya booliska haddii wadahadallada ay natiijalaan kusoo dhammaadaan tallaabada xigta ay qaadayaan ay ka mid tahay dabcan waa siduu hadalka u dhigay raila in dadka guryaha ay ku go-doomi doonaan oo taasna ay micnehe tahay in dareen ay ku muujinayaan inay cabasho qabaan dhegeyste haddaba qodobada la filaya ma noqon doonaan ama wadahadallada ma sii socon doonaan maanta ma noqon doonaan kuwa lagu soo afjaro xiisadda siyaasadeed waddanka ka taagan dhegeyste qodobadaas ayaynu diiradda ku saaraynaa dhegeyste soo dhawaada mar kale aynu idin leenahay weli qeybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa dabcan wadahadallada way- way sii socon doonaan maanta hase haatee waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran mas-uulka lagu magaca waa mas-uulka lagu magacaabo kidure kindiki ayaa digniin diray wuxuuna digniintaas u diray hogaamiyaha isbaysiga azmiyo lamoja raila odinga waxa uu kindiki uga digay siyaasiyiinta isbaahisiga mucaaradka azimio lamoja wan kenya ee uu horkacay raila odinga inay rabshado sameeyaan haddii ay dhacdo uu leeyahay in wadahadalada socda ama wadahadalada u socda dowladii mucaaradka iyo natiijo la-aan kusoo dhammaadaan dhegeystayaal waxa uu xusay in laamaha amniga aysan ogolaan doonin burbin- waa- aysan ogolaan doonin burburinta hantida dadweynaha maadaama dibadbaxyadii hore ee wadanka ka dhacay ay horseedeen dhimasho iyo khasaaraha hantiyada dhegeyse waa kuwan dabcan kandhikii oo arrintan ka hadlay bal aan dhegeysana watu ya upinzani na watu ya eh, serikali wakitaka kuongea mambo yao ya siasa ni sawa, on one condition, hiyo mazungumzo isipofaulu kusiwe mtu atatishia watu, watu tena ati kwa sababu yale mazungumzo hatujazikizana ati sasa tunarudi kuumiza raia.
haddaba dhegeyste madaxda siyaasadeed ee isbahaysiga azimio lomoja ayaa qaarkood waxay bogaadiyeen wadahadallada u socda waxaana ka mid ah dadka bogaadiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka rigayo gajago ooba diidanba in la wada hadlo horaana ka mid ah dadka aan dooneynin in la wada hadlo isagoo hadalkiisa u dhigay inuu waardiye ka yahayba xarunta madaxtooyada wadanka looga carmariyo uu sheegaya ciddii dabcan haddii isgacan qaadi jiro oo la heshiiyo inuu meeshaas waardiye ka yahay uu madaxweynaha ilaalinaya dhegeystayaal oo doonaya in mucaaradka halkaasi dabcan ee gacanqaad u tagaan dhegeyse waa waa hadalka siduu u dhigay madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagwa waa rigaadi Gajag- gajagwa aan iraahde wuxuu sheegayaa rigaadi gajagwa dabcan waxa uu sheegay in asaga iyo xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka kikuyu ee ismaamulka kiambu kimani chungwa ay sheegeen in wadahadalada ay qeyb ka noqon doonin awood qeybsi iyo isgacanqaad waa iska waa raali noqda waa iyo is waa isgacanqaad la xiriira heshiis siyaasadeed waxaana hadaladoodii ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi
mambo ya handshake nusu mkate hiyo ni mambo ambayo yawezekani hiyo ni doto ya mchana It's not possible sababu hawa watu wamezoea vibaya kutoa fujo wanaitwa naambiwa ketini sasa wacha tuongee hakuna nusu mkate hakuna handshake na hakuna kugawa serikali ama nyinyi mlitaka tugawe mlitaka handshake mlitaka nusu mkate
waa hagaag haddii aan codkaasi uga gudbo sidoo kale madaxa wasiirada ee dalka musalia mudavadi waxa uu ka soo horjeedaa isaga in dhexdhexaadiya uu qeyb ka noqdo wadahadalada ee labada dhinac waa dowladda iyo mucaaradka dhegeyste waxaana dabcan ee, doonayaan mucaaradka inuu dhexdhexaadiya arrintan ka noqda madaxweynihii hore ee dalka nigeria lasagun abasajo oo isagana inuu qeyb ka noqdo wadahadalada oo dabcan ee, kulan ay labadoodaad ka hor ee, mombaaso ku yeesheen madaxweynaha dalka william ruto raila odinga waxaa eh, dabcan kulankaasi saddex qof saddexaad ka ahaa ama dhexdhexaadiyo madaxweynaha dalkaas ciidana azmiyo doonaysa dhexdhexaadiye ee, dhexdhexaadiye ayay doonaya inuu kulanka qayb ka noqdo maadaama lagu kalsoonaan karin isbahaysiga kenya kwanza waa sida hadalka azmiyo u dhigeen haddaba madaxa wasiirada ee dalka oo musalia mudavadi ayaa dhankiisa uu kasoo horjeeda dabcan wadahadalada labada dhinac in lagu casuumo dhexdhexaadiyo bal aan dhegeysan codkan
Hii porojo ya kujaribu kusema kwamba this is a failed state, you want an international mediator. Hapana, Kenya does not require an international mediator.
dabcan international mediator wuxuu sheegaa dhexdhexaadiye ka- caalami ah ama wadan kale kasoo jeeda dhegeystayaal si u dhexdhexaadiye xaaladda wadanka ka taagan iyo dhinacyada is ayuu leeyahay dabcan madaxa wasiirada dalka waa mas-uulka lagu magacaabo musalia mudavadi dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhoweynayaa dhegeystayaal weli qeybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa soo dhawaada mar kale ayaynu idin leenahay dhegeystayaal sidoo kale qodobo kale ay noo soo socda kulanka ay yeesheen ee la xiriira ah, raila iyo iyo senatarka gobolka dhalew ee clint guns ee dalka mareykanka oo dabcan waxaa diiradda lagu saaray kulankooda wadahadalada mucaaradka iyo dowladda dhegeyse soo dhawaada mar kale aan dhegeystayaal idin leenahay warbixinahaaga dhegeystayaal haddaba isla warbixinada la xiriira wadahadalada mucaaradka iyo dhegeystayaal idinla wadaagayna dhegeystayaal haddaba madaxa xisbiga wiper clonzo msioka ayaa sheegay in wadahadalada u dhexeeya isbahaysiga mucaaradka azimio la umoja haween kenya iyo garabka dowladda ee kenya kwanza oo sagaalkii bishan ka furmay xarunta boomas iyo magaalada nairobi laga sii wadi doono maanta halkii lagu hakiyey kuwii hore oo fashilmay oo baarlamaaniga ahaa dhegeystayaal waxa uu kalonzo hoosta ka xariiqay in guddiga hadda kulamada bilaabay uu eegi doono waxyaabihii horey u suurtagalay dhegeystayaal wadahadaladii hore u dhexeey labada dhinac ayaa waxaa kala hogaaminayay xildhibaanka deegaanka tharaka george muragara iyo dhigiisa rayranda otiendi omolo kooxaha kale matalaya dowladda dhexe iyo mucaaradka oo hadda dib u fadhiisanaya maantana kulankoodii labaad yeelanaya ayaa ku heshiiyey in wadaxaajuudyada loo wajaho si ay si waa loo wajaho si ay qadarin ku dheehan tahay dhegeystayaal oo mudnaanta koowaad la siiyo ama mudnaanta koowaad la siiyo danaha qaranka ayay ayay labada dhinac ku talinay doonaan dhegeystayaal balse shacabka dadweynaha qaar ayaa qabo cabsi ah in wadahadalada mar kale natiijo la-aan ay kusoo dhammaadaan dhegeyste haddaba dhegeystayaal adiga maxaad ka filaysaa wadahadalada haatan u socda mucaaradka iyo dowladda dhegeystayaal ma noqon doonaan kuwo natiijo leh danta qaran ee ku jirta dhegeystayaal haysada siyaasiyiinna lagu xasiliy dhegeystayaal maciishada qiimaha sarreey shidaalkana hoos u dhigta dhegeystayaal dabcan mana tabashooyinka qaar ay qabaan mucaaradkana ma noqon doonaan kuwa dhegeystayaal la eego ay ka mid tahay in la furo xanaanka doorashada si loo ogaado ciddii guuleysatay dhegeystayaal hase haatee dhanka dowladda ama isbahaysiga talada wadanka ayaa arrintaasi dabcan waa uu kasoo horjeedaa dhegeyste haddaba ma noqon doonaan wadahadaladaasi ku natiijo kusoo dhammaada dhegeyste soo dhowaada mar kale ayaynu idin leenahay dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijkana dhegeystayaal fursad baan idiin siin doonaa inaad kasoo qeyb qaadataan dhegeyste waaga qadari iyo dhahyana waad noqli doontaan dhegeyste soo dhowaada mar kale ayaynu idin leenahay intaanan qadarada iyo dhaahyada u gudbin dhegeystayaal haddii aan soo qabta mid ka mid ah adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waana adeega dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeyste shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood leh waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magacqaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la isugu dirayo lipana empesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaana dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga kaliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yidhi hubsiina halbaa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan ee halka ay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega xakikisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkid ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embesi isticmaalayana waxaa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaasi ama lacagtaada kaalumin dhegeysiye waana adeega xakikisha iska xaqiiji markaa lacag dirayso inaad kala xulato ha ama maya haddii uu saxan yahay dabcan ha aad leedahay haddii magaca kaldan uu kuusoo baxaana dabcan maya ama noo ayaad leedahay dhegeystayaal dhegeystayaal qadadka taleefanada waa idin sii xasuusinaya waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber namarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha dabcan wadahadalada u socda mucaaradkii dowladda dhegeystayaal waxay marayaan dhegeystayaal wadahadaladii hore way fashilmeen oo bishii dabcan abril bay aheedan filayaa inay wadahadaladaas natiijo la-aan kusoo dhammaadeen dhegeystayaal haddaba kuwa ma noqon doonaan kuwa hadda bilowday kuwa xal loogu helo xaaladda siyaasadda waddanka ka taagan dhegeystayaal isla markaana ismariwaaga taagan xal loo helo dhegeyste soo dhawaada markalaan dhegeystayaal idin leenahay wanaag hogaamiyaha dabcan waa madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gachagua dhegeystayaal isaga wuxuu leeyahay dabcan waqti uma hay inaan aniga wadahadaladaasi ee ka qaybgala ayuu leeyahay waxay ku heshiiyaan hadday soconayaan way soconayaan ayuu leeyahay dhegeystayaal wuxuunu leeyahay wuxuu raila ku leeyahay aan kulanna labada kun iyo toddoba iyo labaatanka dhegeystayaal ee hadda iska saaxa ayuu leeyahay waa doorashada labada kun iyo toddoba iyo labaatanka ayuu dabcan ula jeedaa bal aan dhegeysanna rigaadi gajago oo arrimahan ka hadlay
Uchaguzi uko Nairobi uendelee pale Bomas. Sisi tuko kazini, mimi na rais, we have no time. Mimi sina nafasi ya kwenda mazungumzo, rais hana nafasi ya kwenda mazungumzo. Sasa eh, wabunge wako pale, ile watakubaliana, watuambie kama iko kitu ya kukubaliana, si uchaguzi uliisha. Sasa wenye kuamua kura ni nani? Sasa simulimaliza, si mtaamua tena 2027 so wakuja tukutana kwa dope wakati huo tuonane huko again mambo ya handshake nusu mkate hiyo ni mambo ambayo hawezekani hiyo ni doto ya mchana It's not possible sababu hawa watu wamezoea vibaya
kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gachagua oo ka hadlayay dhegeystayaal eh, dabcan in- inuusan isaga diyaar u ahayn inuu wadahadalada ka qayb gala waqtina uusan u haynin Eh, dabcan wixii natiijo kasoo baxaan haddii la aqbali karo waa la dhegeysan ayuu leeyahay haddii kalena daadkan raacinina ayuu leeyahay dhegeystayaal soo dhawaada mar kale aan idin leenahay dhegeystayaal dhegeystayaasha eh, qadadka telefoonada ah eh, waa idin dabcan qeybaha dhexaan idin furi doonaa haatan adeega qeybta ka ah barnaamijka ayaynu soo qaban doonaa dhegeystayaal waana adeega dabcan waa bangiga n c b a oo dhowaan laga furay xaafadda islii dhegeystayaal n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka waxaa ku nooloonayaan ay leeyihiin inay bixiyaan adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall ee xaafadda sleeg kaasoo ku yaala dabaqa labaad ee aagga wadada generaal wayronge waa bangiga ugu kabaca badan wadanka dhanka laamaha laanta cusub ee sleeg ayaa noqonaysa mid ay aada uga faa'iideystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada aado ama xarumo kale oo bangi ah dhegeystayaal ama aad tagtid bangiga waxa uu leeyahay adeegyo ku qaasa ama wuxuu leeyahay adeegyo ku qaasa adiga adiga doonaya in kub- inaad kubiciso dha- ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqolkiiba shan lagu daray waa percent maalgelinta deymaha guryaha toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha shi- dhismaha bangiyeynta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo maraya nidaamka shirkadda dhegeysta ha ka waloolin xageen lacagta geeya ee bangigeeya igala qayb qaadanaya kobaca ganacsigeyga waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a dhegeyste waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale sida kenyatta avenue mamanjina s- mamanjina city center wabera street gikomba river road dhammaan ka wada tirsan ismaamulka nairobi ama guud ama guud ahaan wadanka ama wac nambarka eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar ama emailka contact at n c b a group dot com ama booqo shabakada n c b a group dot com waana adeega dhegeystayaal waana bangiga dhegeystayaal n c b a aan kugu daraya dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaalaysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inaysan lacag ka alumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la isugu dirayo lipana empesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanka casriga ee loo yaqaana smartphones kaliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagtu dirayaan ilaan horaa loo yiri hubsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meeshay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qaybta sim tolkit ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embesa isticmaalaya waxa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada ka lumin dhegeystayaal waana adeega hakisha iska xaqiiji dhegeystayaal markaad lacag diraysa taleefankaaga adigoo rugnanaya yes ama no waa mahaa ama maya dhegeystayaal hadduu magac saxan yahay dabcan yes baad ku dhufanaysaa hadduu qaldan yahay waad ka hortegaysaa shan iyo labaatan ilbirqsi ayaad haysataa dhegeystayaal si lacagtaasi meel qaldan ay kaaga aadin no baad ku dhufanaysaa hadday qaldan tahay qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu haatan dhegeystay soo dil istaagnay hagaag dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka dalkani gaadi gajogwa ayaa shalay dabcan xili uu ku sugnaayo ismaamulada dabcan bartamaha wadanka ayuu waxa uu sheegay inuu waardiye ka yahayba xarunta madaxtooyada wadanka looga armiyey state house ee magaalada nairobi dhegeystayaal wuxuu hadalkaas ula jeedaa in uu kala ilaalinayo madaxweynaha dalka william ruto iyo raila odinga inay isgacan qaadaan ama heshiis siyaasadeed ay gaaraan waxaad u taqaaniin dhegeystayaal xansheeg dhegeystayaal iyo sidoo kale awood qeybsi power share in luqad afka qalad lagu yirahdo bal aan dhegeysana hadalkan ama hadalkan maruu ka hadlay
kazi ya kuchunga rais mimi niko hapa hiyo watu wakijaribu kukaribia state house nimeweka mitego kila njia wanaweza pitia hakuna pahali wanaweza pitia kwa hivyo nyinyi msikuwe na wasiwasi What?
kaasina wuxuu ahay madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagwa arrintan ayaa sidoo kale ku soo aadeysa iyadoo eh, shalay galab ay kulan yeesheen hogaamiyaha isbaheysiga mucaaradka azimio waa raila odinga iyo sidoo kale senatarka laga soo doortay gobolka eh, dalaweya ee dalka mareykanka chris guns dhegeystayaal oo ay dabcan ka wada hadleen eh, xaaladda wadanka kulankaas ayaa la sheegay inuu ahaa mid qarsoodi ah oo ka dhacay eh, ismaamulka kisumu oo ah meel- meelaha uu cododka badan ku leeyahay raila odinga wuxuuna raila sidoo kale bartiisa twitterka ku xaqiijiyey inuu kulan la qaatay eh, dabcan senatarka gobolkaasi dalaweya dhegeystayaal wararka ayaa sheegaya in labada mas-uul ay ka wada hadleen aragti ku saabsan xaaladda siyaasadeed wadanka ka taagan dhegeystayaal iyo xiisada taagan ilaa wareedye ayaa sheegaya in waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankooda u ahay wadahadallada u socda mucaaradka iyo dowladda dhegeystayaal Wax- sidoo kale waxay isku afgarteen in aan marnaba lasoo afjarin fursadda wadahadalka oo laga dhigo mid furan dhegeystayaal inkastoo mucaaradka ay doonayaan in dhexdhexaadiye uu wadahadallada qeybta ka noqda dhegeystayaal macadda goortuu senatarka dabcan gobolka delaware chris kuns uu la kulmi doono madaxweynaha dalka william ruto maadaama uu shalay la kulmay raila odinga tani ayaa kusoo aadeysa iyadoo kooxaha kala matalaya isbahaysiga talada wadanka ayay kenya kwanza iyo azmiyo uu wadahadalkooda maanta saacadii bar kadib ama kow iyo tobanka barqanimo oo ka furmi doona ama kasii socon doona xarunta bomas ee degmada deegaan baarlamaaneedka langata ee magaalada nairobi dhegeystayaal waa xaruntii taariikhiga ahay markii dastuurka wadanka xariga lagu dhawaaqay ee xariga looga jaray dastuurka ha haatan wadanka lagu maamulo oo la hirgeliyay labada kun iyo tobankii Eh, waa xaruntii taariikhiga ahay ee shaaca looga qaaday dhegeystayaal ama lagu soo bandhigay sidoo kale waa xaruntii eh, markii doorashada ama doorasho ay ka dhacdo wadanka natiijooyinka looga dhawaaqa codadkana lagu tariya dhegeystayaal waana xaruntii lagu soo bandhigay hindisi sharciyeedkii eh, mideynta shacabka la oran jiray dhegeystayaal oo ay maxkamadda meesha ka saartay waa b b i dhegeystayaal ayadana lagu soo bandhigay inkastoo markii dambe meesha laga saaray dhegeystayaal haddaba bomas markaa ma noqon doontaa dhegeystayaal xarun dhegeystayaal eh, heshiis xal u ah wadanka danaha qarankana loogu daneynaya lagu gaara ma noqon doontaa dhegeystayaal misaasimiya waxaa isleedahay dana gaar ayay raadinayaan ayaa isleedahay dhegeystayaal dowladdana ma dhegeysan doontaa eh, qodobada ay wadaan ama qodobada ay doonayaan in laga hadlo ma dhegeysan doontaa um, siyaasiyiinta matalaya dhegeystayaal kenya kwanza ma dhegeysan doonaan qodobada ama cabashada ay qabaan isbahaysigaas mi ay ka mid tahay dhegeystayaal qiimaha maciishada dhegeystayaal indiba habeen lagu sameeyo guddiga doorashada ee dalka i b c sidoo kale waxaa qodobada qeyb ka ah dhegeystayaal in hanaanka doorashada ama sida u taqaanin saafarka ama odhid lagu sameeyo ama eh, daba- in saafarka ama hanaanka doorashada la furo si loo kala ogaado ciddii sida rasmiga u guuleysatay intaasi ma aqbali doontaa isbahaysiga mucaaradka arrintaasi ay hadallo badan oo kenyaan ah marka arrintan wax ka weydiisa ay dabcan shaki badan ka qabaan in wadahadalladan ay noqon doonaan kuwa mira dhala dhegeystayaal haddaba kulanka maanta waxaa marka hore kulan yeelanaya dhegeystayaal guddi eh, farsamo oo labada dhinac kala matalaya dhegeystayaal oo guddiga farsamada waxay caawinayaan eh, xubnaha kala matalaya isbahaysiga mucaaradka iyo dowladda oo minshanshan ah dhegeystayaal guddiga afar afar waay dabcan wadahadallada ayaga dabcan way ku xoojinayaan dhegeystayaal farsamadooda dhegeyse soo dhowaada mar kale aydan leenahay dhegeystayaal goorsheegtadu waxay ku siiqeysaa saddexdii qadar soddon daqiiqo ee subaxnimo dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa mar kale waa xagaag waa hagaag dhegeystayaal haddaba hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka waa raila odinga ayaa madaxweynaha dalka william ruuto oo ku eedeeyey dhegeystayaal waxa uu ku eedeynayaa hogaamiyaha ugu sareeya wadanka inuu iska ilaalinaya in dacwad lagu soo oga dhegeystayaal waa raila siduu hadalka u dhigay bal aan dhegeysana codkan
Kitendo ambayo imefanya ni kitendo ya unyama. Sasa kwa sababu wanajua kuna ushahidi ya kutosha ya kumshtaki yeye katika mahakama ya ulimwengu, anaenda juzi anaweka sahihi kwa ile mkataba anaitwa Malabu, ati Malabu Protocol. Hii Malabu Protocol ati itamlinda yeye, hawezi kushtakiwa hata akifanya unyama hapa. This comes after
waa hagaaga dhegeystayaal waa raila odinga ayaa ku eedeynaya madaxweynaha dabcan wuxuu hadalkaas ula jeedaa eh, taliyaha booliska ee dalka jafet come uu dabcan wuxuu saxiixay eh, qodobka ka horista qodob eh, ka difaacaya in dacwad loogu soo ogo oo dacwad ka dhana asaga looga gudbiyo maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga waa i c c xarunteedana tahay magaalada hague ee dalka netherlands soo dhawaada mar kale idin leenahay gowrdhowqa dadka teleefanada idin furayaa waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhawaada dhegeysi dadka teleefanada soo wici kartaan waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambar kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhegeystayaal shaqa dadka teleefanada fursad baan idin siinaya haddaba wadahadallada haatan socda dhegeystayaal ma noqon doonaan kuwa lagu soo af- eh, kuwa kusoo dhammaada mid kuwa xal si xal ah kusoo dhammaada islamarkaana labada dhinac ay ku heshiiyaan qodobada ay kala tabanayaan dhegeystayaal ma noqon doonaan dhegeystayaal kuwa loogu daneeya danaha qaranka dhegeyste dhegeystayaasha ugu horeeya soo dhow walaal magaca galka tugsanta
alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Eh, walaal waan ku salaamna waa xareen oo joogo kamude حرد برنامج ولا سلطان في الهيئة Eh, waan la socdaa aniga horta mar dad markuu wada hadli مهم.
dad markuu wada hadli horta waxaa fiican in isku tanaasulo mogta صح
horta meeshan labadan qaybood eh, iskuma tanaasulhayo أي waa taan aniga u arkaya fikirkay waa ogow hadda واتاي Eh, iskuma tanaasulhayo tanaasul ma yaalo sababto kashaag waa uu suu u hadlayay anata waan maqlahay mogta واتاي Eh, ninkan la dhaho raylana siduu u hadlaya waan maqlay asagana وانقرسي
waxaa kaloo jirta nimankan oo mucaaradka waxay dhaheen saaqafka in la furo way maciishadana waa in laga wada hadlo sax
maciishada nimankanna waxaa kenya kwanzana waxay dhaheen arrin maciishad lagama hadli karo nalamana cadaadin karo waan gartay nimankana waxay rabaan inay iwan dawladda cadaadiyaan oo dawladda sida ay doonayaan ay ka helaan sax marka nin iskuma eko mana mana wax miradal oo kasoo kordhi rabo meeshaas ana ma garanay waa tahay uma arkay waan gartay
marka bomasna hada waa un meel ilaahay laakiin dadka umay ku xiran inuu heshiiyo mogta qasab ma aha bomas inay dad isku imaado inuu heshiiyo sax
meesha waa meel iska meel un la sameeyo laakiin dadka la rabaa inuu isku tanaazulo shay haddii dad xurguf kala dhex marto oo la heshiinayna dad eh, dad unbaa mid baa la rabaa inuu tanaazulo sax waan gartay marka meeshan tanaasul kama muuqdo eh, mana la isku tanaasulahayo marka ma- waxaan u malaynayaa wada hadalkan la sheegaya bomas lagu qaban hayo ani haddaan ahay eh, dhegaystayaasha oo kamuday meel la yidhahdana aan kaas wacay uma arkahay wax miradal leh waan gartay marka intaasaan kusoo gabagabayn insha allah waa tahay walaala kaaga mahad celinaya sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystaha kale ee qadka taleefonka soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya soo dhowo walaal magacayga halkaad ku sugan tahay halo isa f m waa hagaag dhegeystahaasi qadkaaga ka go-ay dhammaan dhegeystayaashan soo dhaweynaya ee qadadka soo beegsanaya welina qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa halo ista f m soo dhowo walaal magacayga halkaad ku sugan tahay A reverse call request. If you accept halo isa f m eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan halo star f m halo star f m
السلام عليكم soo dhowo walaal
الو soo dhowo waa ku maqlayaa waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale halo star f m waa tahay isbeysiga mucaaradka azimio lamo jaban kenya ayaa doonaya inay dacwad ka gudbiyaan taliyaha booliska ee dalka ay ku eedeeyeen in dibadbaxyadii dabcan dibadbaxyadii ku dhintay xilligii mudaaharaadyadii wadanka ka socday uu booliska uu ka dambeeyay islamarkaana oo maradaasi dilka uu bixiyey jafed kome waana taliyaha booliska kenya dhegeystayaal waxayna wax laga xumaada ku tilmaameen hadal uu maalmo ka horjeediyey taliyaha booliska ee wadanka oo ahaa dhegeystayaal in asmiyo ee meydad sawiro ay ka qaadeen dhegeystayaal meydad yaalay xarunta goobaha meydadka laga dhiga islamarkaana ay meydadkaasi sheegeen in booliska ay dileen dhegeyste waa hagaag dhammaantiin weli waa in soo dhaweynayaa
We have a constitution that protects the right of the people, but those who have usurped power in our country do not respect that constitution. And that is why an order can be given of shoot to kill.
These killings will be avenged. The blood of these innocent Kenyans will be avenged. You can sign as many treaties as you like. They are all null and void under the laws of Kenya, and you and your officers will pay for this.
The Azimio. The insensitivity with which you spoke. These are real parents. These are real people. These are real youth of Kenya. And
believe this matter of police brutality is even for our team in the dialogue team.
by protecting and defending the rights of the innocent people all over the world.
kuwaasna waxay ahayn qaar ka mid ah siyaasiyiinta eh, ama hogaamiyaasha seedada ee azmio lamoja oo eedeyn u jeedinaya booliska islamarkaana uu ka dambeeyo dilalkaasi ay ku tilmaameen mid sharci darra ah oo loo geystay dad aan waxba galabsanin oo si nabad ah u dibadbaxayay waa siday hadalka u dhigeen isbeysiga azmio lamoja wan kenya raila odinga dhegeystayaal Ah, dhegeystayaasha qadadka taleefanada soo beegsanaya ayaan fursadda siinayaa mar kale soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay soo dhowo walaal الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa xuseen bulaxa oo mandheerajo soo dhowo xuseen buulaxaaw
aniga waxaan leeyahay Mm,
mudaharaad in la sameeyo oo banaanbax la sameeyo oo sharci ah waa waa la ogolyahay صح laakiin in wadan la boobo Mm, شعبك إلا بو ما شعبه إن قبيلة وانقص.
تجبي ما شعبه waan إن gartay ودن لقوه ما شعبه ودن ما شرعي وكشغينا إنك إذا بدرس سمية حبض ما هي دب على الوسيلة دب
waan gartay ninkan kooma laleeyahay kooma ha iscadilceynayna kooma shaqadiisu haysta waan gartay
waa askari amarka lasoo qaadana
waan gartay
marka wadanka wuxuu u baahan yahay kala dambayn iyo edab iyo akhyaarnimo ma ogiye eh, mudaaharaana sameynaa xoolo dad- dad- dad u leeyahay guba haye wadanka wadooyin wadanka wadooyinkiisaan dab ku shidi haye aqli ma aha taas arrin shaqaynaya ma aha.
balse waxay ku canducoodaan qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka in shakhsiyaadkaasi dhacay geysanay inay ka faa'iideysanayaan dadka dibadbaxaya Ee, balse qayb kama ah ay leeyihiin kuwa banaanbaxa dhigaya ee waa ka- kuwa ka faa'iideysanaya fursadaasi oo dhacay geysanayaan haye haddiiba mudaaharaad horta run ma rabtaa Mhm.
N- mudaaharaad ha la sameeyaaba khaladeeba waan gartay aan wada hadalno aan wada fadhiisano aan wax eh, meel dhigno waa caqli sax
mudaaharaad ma haddaad qalqaaliso Mhm.
wixii ka soo baxo oo meeshaas ka dhaca adaa mas-uul ka ah waan gartay odaygan waa markii sideedaad mea mudaaharaad m- wuxuu ku bilaabay mudaaharaad mooy sax shabaabkuu ku xejiyey haye uhuruu ku xejiyey ilaa qiyaamo mudaaharaad miyuu ku jiri waan gartay wadankan wadankan wuxuu u baahan yahay xasilooni sax haddii kore hergeyso kale ay noqon iyo iyo iyo laascaanood oo kale
waan gartay caqligal ma aha madaare dad jooga oo baahi tabcaan la eh oo iyagaba ma- wax dirsada la hadduu soo dirsado oo magaalada la guub waan gartay caqli maaha caqli maaha taas iyada
waa tahay marka aniga waxaan leeyahay raila odinga wadankan ha ka fadhiisto haye
raila odinga wax dhisaayo ma laha waa tahay waqtigiisu soo dhammaadaa leedahaye mustaqbal siyaasana ma laha waan gartay ha ka fadhiisto wadanka waan gartay waa duqoobay intan ka badan qaylo kuma jiri karo ilaa ay qiyaamada haddaad qayliso adaa waaranay
waan gartay wadanku ninkaas wadanku inuu gubuu rabo ayuu gubi isagoo jaamacad ku jira sideetan iyo labada wuxuu sameeyo hadda watay two air force haye ilaa ay maanta waa tahay toddoba jeer waa la idhacay waa la idhacay isaga ma wax dhaco haye ruuxa waa waalanaya wadanka laga qabto waa hagaag bilaahi tawfiiq waa kaaga mahadcelinaya xuseen bulaxa oo mandheere naga soo ayuu kaasi ahaa dhegeystayaasha kale qadadka taleefanada soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
Hello.
ha walaal soo dhowo Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baad saaxiibeen barqan muqas.
la mid ah walaal
Isha shaqaale wada hadda taxan waa salaamay.
waa tahay kaa guddoomeyn aan filayaa
Waa hada xuri rago oo jooga magaalada Lafay.
waa magaalada lafe ee ismaamulka mandheere haye
Ha, marka dhabaan waa salaamay salaamay waxaan dhiraa.
haye
Soomaalida horta waxaa ladahay indhoori oodka uruma wala.
mhm
Eh waayo waxaad is adan ninka mucaaradka oo Raila hogaaminaya iyo dawladda waa ay kala duwan yihiin.
sax
labada qodob ugu darno laisku gafaa horta fadhiga ama suurtagal suurtagal ma suurtagal doon waxa ugu darno waxaa waaye dhinaca oo maxaa la yidhahaa saafaad iyo maxaa la yidhaha maciishada waaye sax
waa labada laisku gafi doon labadaas ugu darno maciishada waayo waata dawladda ele wax baan wadnaa oo beerana aan burinaa oo fatalaysaan bixinayna oo shaqa socoto macnaha xilliga lama gaarin waa tahay
saafaadana wax sharci hadda ka hor oo kenya inta doorasho ma saafaa la furiyo laiskugu noqdo ma maqlina kama warqabno mana jirto mayna sharciga kuma jirtoba waa tahay
waa horta laba isgubda oo labada midda kale waxaa la dhahay qoraxda waxaa oonka maxaa keena qoraxda keentaa la dhahay sax
in macnaha dadkan eh, booliiska u eedeeyo jiraan haye
ninka dhibkeena waayo nin eh, nairobada ama dhulka dhawkeya ka qabta ninka tuugka waxaa shacabka dhaaramentii taari kule gubaa sama waa la gubaa dadka tuugada tuugada waa la gubaa sax
inkastoo dawladda sharciga ku jiro laakiin dadka shacabkaaba tuugka arkaa dab ay ku daana waa gubaa waa tahay
mid loo ku dhaca oo ku bobaya in la iska celiyo waay ama dawladda qorash qaadana raba in la iska celiso macnaha ay iska difacdo waay waa tahay
runtii wata waxaan leeyahay mhm
dawladda dadaal uu ogyahay oo sharciga loo dhibay oo loo doortay oo madax ah ee waxaan leeyahay dawladda kaasi ha loo daayo mucaaradka waxay xaq ku leeyihiin
haye haye walaal waa hagaag dhegeystaasi dabcan isma maqli karna dhegeystaha kale soo dhowo walaal magacaagee halkaad ku sugan tahay salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu maxamedow waa xareeda kamuudiya soo laabtay way soo dhig soo dhowo maxaad ku biirinaysaa mar kale waxaan ku biirinayna horta hadallahan hadda oo waxaa isoo celiyay hadalka u dambeeyey uu ba- Raila u dambeeya isoo celiyay kowda oo kaga hadlayay
oo uu kaga hadlayay n- ma- ee, ee, ma- muxuu ahaa n- ee, boliska ninka u weyn ha dabcan dacwad baan ka gudbinaynaa uu leeyahay ha Mm.
horta niyow hadallahan inta hadda ay soo baxayaan oo dhan waa inta hadda wada hadal ay bilaawadaan mugtahay inta hadallahan hadda oo maaragta labada nimanka isku tutuurayeen waan gartay inta ay soo baxeen waa inta hadda wadahadalka uun la bilaabo oo lalahaa waa la wada fadhiisani waa tahay haddii wadahadal la yeeshee kuwa markaa ku dhacayin marba haddii isku turtuurhayo Mhm.
tanaasul ma yaallo meeshaas waa tahay nimankanna waxay ay wadaan oo waxaa loo dulqaadan karaa ama hadda dawlad ay yeeli karta magu aba waan gartay ayaga hadda waxay leeyihin mug dadka la laaya maxkamad i c t baa nimankan saaraynaa oo dad fara badan bay laayeen ay leeyihin mogtahay waa tahay
ayaga dhaqaale iyo halkii marka dhammaan ay qaadayeen waxaan malayni laba bilyan ee ka badan baa dhimaysa oo- oo kenya ka dhimaysa waa tahay intay ku dhinta lacagtaas ayagaba waa loo raacan karaa waa dhib- dhibaato ay waddanka u horseedeen
balse waxay ku doodayaan in booliska ay mas-uuliyad ka saaran tahay inay dibadbaxyada ilaaliyaan iyo kuwa dabcan dhaca geysanaya inay ka hortagaan booliska ay mas-uuliyad ka saaran tahay leeyihin haye waa mucaaridka siday ku doodayaan azimio baan ku jeeda azimio baan ka wadaa azimio horta waxaa weeye mar hadda shay aad rabta inaad samayso u malayni inuu dib ka imaanay ama wadankii uu ba- dhib u keenina inaad ka baaqsataa fiican sax ayagaba wadanka way leeyihiin way ku nool yihiin ogta rayla wadanka asagaba wuu ku nool yahay hadda nairobi buu joogaa waa tahay
marka ninaw ani waxaa u arkayaa wadahadalladan eh, wixii ay lagu dhex jiray weli war u soo baxayaan labada dhinacba marka kulley waxay ku dambeynta waan ogaanaynaa insha allah laakiin uma malaynaya wax u quraxsan inuu kasoo bixi rabo meeshaas waan gartay dhegeystahaasi waan kaga mahad celinayaa sida wanaagsan uga qayb qaatay barnaamijka halo staafim qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale ee qadka soo beegsanaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinayaa dhegeysta halo staafim soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحبك برنامج سو دو anuu cismaan daa joogo اسمان سو دو قلقل هاي hadal iskama sarnada waa muhiimadda laga hadlayo صح waxaa weeye مهم.
horta niyow anigu inkasta oo qofka bini aadamku ilaahay baa garanaya ra'yigiisa inuu ka hadlaa fiican صح
waxaad moodaa hadalka waa isoo gelaya fikradayda anigu midda aan qabay waa waxaa ka hadlay xuseen buulaxa واتاي waddanka nabad buu weeye waa waddan nabad iyo kala damayn iyo sharci leh هيا iyo amni iyo nabad baa lagu nool yahay وانقرت midda kale مهم.
hadda ninkaan inuusan u soconin wax la yidhaha wadahadal mar wuxuu leeyahay dacwad baan waxgeynaya وانقرت mar wuxuu leeyahay hala furo safarka
وانقرت raila wax badanna waad keenteen barnaamijkiisa kam uma socdo wax la yidhaha heshiis واتاي hadduu dhihi lahaa warba ganacsiga iyo dhibaatada iyo dadka sicir bararka dib hoosta loo dhigo uu ka hadlaya t v-ga waxba ay hadlayn moogtahay طبعا way ku jirtaa qodobada uu ka hadlay
adeemaba u socdaba ninkaa waxaas هيا
midda kale booliisku waddanka haddii mudaharaad lagu sii daayo وانقرت oo dukaamada la boobayo oo dadka la laynahayo Waan booliisku gartay.
gacmaha iskor saaranayaan
وانقرت amniga dalka soo iguma xisaabno صح
midda kale dadka in la laayo oo la dhibaateeyo oo guryaha la dhaca yaa sababay yaa kiciye dadku yaa kici rayla baa kici sooma هيا ma kicinin ruuto iyo mogta iyo dawladda وانقرت dhibaatada dhan yaa sabab u ahaa هيا ayagaa kici sooma هيا dawladda marka wixii ila daran oo dalka baabi'inaya oo guryaha boobaya dadka dilayso inay gacanta ku qabatama وانقرت weli gacana iskar saaranaya واتاي
wanew rayla waddanku dhib buu ku hayaaye nabadna uma socdo weligiis waa soo taagnaa waddankan waa nabad waa waddan lagu nool yahay dhibaato kama jirto sharci kala dambe waa waddan lixdan sano dhisan anigu waxaan odhan lahaa rayla nabad uma socdee waddanka ha laga qabto dhibkana ha naga daayo واتاي عثمان anaga soo wacay dhadhaab ayuu ahaayay dhegeystaha kale soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay soo dhowo
nuur axmed miisigi waay nuur xagee ku sugan tahay codkaagana kor u qaad
caawan ku dhowahay codka kor u qaad waa nuur codka qadka ka go ismana maqli karin si fiican Ah, dhegeystaha kale ee qadka soo beegsanaya ayaan fursadda siinayaa halo stafm waa tahay qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaal weli qeybiya dhexaan ku jiro ku guda jirnaa barnaamijka ah qeybiya dambana waa ku siqeynaa dhegeystayaal warka barqanimona waa dhegeysan doontaan goor sheegtada markii ay soo dul istaagto tobanka barqanimo dhegeysta inta ka horeysa qadaray dhahyan waa dhegeysan doontaan sidoo kalena dhegeystayaal haddana mar kale fursad u siinaya inay ayagana barnaamijka kasoo qayb qaataan waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan halo isafm
halow soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
maxamed joogmaguud
waa tahay barnaamijka waa la socotaan filaya walaal dhegeystayaasi qadka ayaa ka go-ay haddaba wadahadallada haatan maanta wadahadallada maalinkii labaad gali doono ma noqon doonaan dhegeystayaal waa kuwa xal oo dabcan qodobadii ay soo bandhigin doonaan maanta saan filayna dhegeystayaal Ee, waa ko iyo tobanka barqanimo s- saacadda geeska afrika eh, geeska afrika bari markay tahay ko iyo tobanka barqanimo ayay wadahadallada ee, maanta kasii socon doonaan xarunta boomaas ee magaalada nairobi do- nairobi dhegeystayaal haddaba wadahadalladaasi ma noqon doonaan dhegeystayaal kuwa ee dhinacyada ku heshiiyaan xal waara loogu helo xiisadii siyaasadeed ee la hadal hayo qiimaha sareeya maciishadana qeyma naq- dabcan xal ma loogu heli doonaa dowladda ma dhegeysan doontaa cabashada azmiyo ee ah qiimaha s- maciishada in la yareeyo hanaanka doorashada in la furo dowhabeen in lagu sameeyo eh, guddiga doorashooyinka i b c kenya kwanza arrintaasi ma dhegeysan doontaa dhegeyste waa dabcan waxaa cabashada qaba waa azmiyo ayagana qodobada ay qodobo ay doonayaan in laga hadlo dabcan diiradda aan saarna ay leeyihiin isbahaysiga um, muxaafidka ama kenya kwanza dabcan qodobada waxaa ka mid ah oo ay aqbaleen in diiradda lagu saaro waxaa ka mid ah qodobada ay soo dhaweeyeen is- isbahaysiga talada hayo oo izmiya la timid waxaa ka mid ah in laga hadlo laga doodo hanaanka dib u habeynta eh, guddiga doorashooyinka dalka ee i b c dhegeystayaal oo ay labada dhinac ayagana ay qeyb ka noqdaan guddiga lasoo dhisi doono oo soo magacaabi doono eh, dabcan eh, guddoomiyaha xige ee guddiga doorashooyinka dalka ee i b c dhegeyste dhegeystaha khadka teleefonka soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
agow waxaan joogaa meel la dhaho calis sagaar oo ka tirsan
calis sagaar xagee ka tirsantaha walaal
maxay ka diirsan tahay deegaanka lagdera Ah, deg- ah, deegaanka lagdheera dabcan ee ismaamarka gaarisa barnaamijka waa la socotaan filayaa dere waad la ku jilceeleere waa tahay barnaamijka waa la socotaan filayaa aad iyo aad haddii aa walaal u guda gashid
maadaan u guda galo waxaa waaye horta kooxdan tayla haye horta qaladkeeda saa'id waaye
waan gartay doorasho aminkaa awood bay isku dhammaatay waa tahay
miciishadde waan wada arkahnaa inay eqaaltoo cirka qabata waa tahay ha ahaatee annakoo idilba maxaan sugahnaa dawladda inay cagad dhigato qumaati haye caga dhigato haye wax la sugaa horta yaa fiican waan gartay haddaan la aasugin waxba maxay no- noqonaysaa
haye iska hor imaan iyo rafaad iyo geeri iyo dhimasho waan gartay
sa- xagga dawladda waa ciidankii iyo wixii oo idil waa dad isa socda oo hub wato waan gartay shicibka in la laayo horta xaqan ma aha waa tahay shayla annagoo idil waan dooranay waan jabnay inuu qaato ilaa wuu waayo oo nasiibaa ku noqotay waan gartay
wixii doorashadii aminka ogeed ahayd inuu ilaa aminkan uu dhaho hala furo sanduuqyihii haye taa horta waa qalad waa tahay
maxaan leeyahay raila shicibka ha fiiriyo waddanka ha fiiriyo adduunka siduu u socda ha- ha eego raila qalaafaadka iyo qaylida ha daayo dowladda aan fiirinno howlqabadkeeda iyo waxay samayn doonto ha la ogaado waan gartay ani intaasaan leeyahay sidaa iyadaa baa abow aan sheegahayaa
waan gartay waa kaas
waa hagaaga waa hagaag dhegeystaha qadka teleefonka halo saafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku tukantahay
asalaamu calaykum waan gartay
waa arinta kaasoo ahayo degmada faafi heesaan haga dheere haye
waa la soconaa barnaamijka aad baan u dhegeysanaynaa laakiin waxaan sabayay inaan ka hadlo haye
ee maciishad baa laga hadlayaa maciishad baa si qaal noqotay baa laga hadlayaa maciishad iyo geeri ka daran waa dabcan geeridaa ka saameyn badan geerida ka daran soo ma sax
dad badan oo noolaay baa u dhintay maciishadii hallawdaan soo hagaajinaynaa inta la dheelo horkacaasoo ayaa dhintay dabcan kalun soo dhowaan wuxuu sheegay in hataa she- asaga dabcan matalaya ama guddiga matalaya ay azmiyo ayuu ka mid yahay ama asaa ugu sarreeyo wadahadallada guddiga azmiyo inuu hataa wadahadallada uu keeni doono dabcan shakhsiyaadkii ama dadkii ku dhintay xilligii dibadbaxyada dhintaaye
Ah, marka een, waxaa weeye soomaalida waxay ku mahmaaday nin naagta u jeedo gabadhaada ma deeqto aan gartee
nin bartay markuu raayiliyo in wax la siiyo mhm ma sablamayo waan gartay markaan diyaar uma yihi- ayuu leeyahay wixii diyaar ilaa wixii aan helo diyaar uma yihin baan u arkaa aniga ra'yigeyda xun haye
ma fahamtay sax
Een, waxaana way dadkii waa iska garan layihiin oo maciishadii waa arrin wixii markuu gaaloobo nin walbaba waxa wixii baa gaaloobaan soo ridiya iraacan way marka dadku way ka dabayacayaan waan gartay
waxayna sababtay in macnaha een, jidadkii saxnaa oo dowladda maxaa magaalada bilacdeeda ah la gubo inuu dadku dhinto waan gartay in eh, dad masaakiin ahay maalkiisa la boodo mhm in dad masaakiin ahay la berbero yaa ka dhacday waan gartay
marka mid waxaan leeyahay dadweyne ha fiiriyaano khasaarada ka dambeysa mhm markii la dibadbaxo waa wuxuu tahay watay lamaadada ninkan keligii mamudaraade waan gartay
tuna waxaan leeyahay raila oo waxaan leeyahay
haye
waxaan leeyahay si wanaagsan waa ku maqlaa in badan in badan buu istaage wuu dhace Een, waxaan ilaahay uma qorin sax
dadka uline markan dad musahayan rabaya dadka usahayan mandhiila ani waa tahay waa kaaga mahad celinaa walaal Ah, waa ma-
soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum Wacala- wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu xuseen fal isxagar jirin waa tahay u gudugel barnaamijka dabcan waan la socotaan filaya
aad iyo aadaan oo la socda u gudugel f- maxaad ka oran lahayd haye walaalo horta walaalo horta waan salaamayaa dhammaan idaacadda star fm inta ku xiran inta dhegeysta daadihiyaasha ool waxay yihiin dhawaan salaamaya waa tahay sax
salaam bacdi dhegeysta hadii aan u guda galo mhm
adduunka dhammaanta aan joogno qaayli unba waan ka wajahan waa tahay
Eh, waxaan u sheegahayaa ruto iyo raila ayaga hadday isku jeedaan annagaa dhexdooda ku jirna annagaa baabi'ahayna waan garse
labadii marka meel ku dagaalaan cooskii baa nag noqon oo jajabi sax
say isku riixayiin ee kolba mid meel loogu legi haye
hadda annagaa dhammaan rabnaa sax
nin hadduu rabo inuu maaragtay sicir bararkan kor u kaco haddii la rabo inuu hoos uu u dhigo mhm
inay hoos aan loo wada hadlo oo ayaga ay wada hadlaan bu waxaan ku dhici karaa maogi dagaal iyo kajajac iyo banaanbax iyo wax la dili iyo wax la toogtay iyo horta waxa sika wax kuma nuglaanayo waan garse
wada hadal meesha imaan lahayd gacanqaad hadduu imaada maxaa hergeli haye Fi- ugu dambeyntii gacanqaadkaasaa sii ficon haye ugu dambeyntii waqti weyn hayawadeed aa
Waa- waan soo gabagabaynayaa haye maxay tahay fariintaada ana an- aanan laga raalli ahaado duqanayto waan dooranay waan dooranay waxaan u malaynayaa kuura weligay meel kale kuma ridin asaad u ridi haye aad u codaysa asagan baan u ridayaa asagan baan u ridayaa arsenal maalinka uu islanba uu soo istaagay maanta intuu- inta u dhexayso waa tahay waxbana wuu heli la-ay waan garse hadda inuusan ramaysta kuma jirto
waa tahay haye xoo- xoog abba waxba laguma qaadayo horta duqan xasan ro waan garse kalee kale annagaa qaalinhayna annagaa le waan sicir bararkanayto hoos nooga deja eh, kenya oo dhan baalima waxaa hadda eh, raila keli uu leeyahay maaha waa tahay waa kaaga mahad celinaa walaal nin walaalow dhintay maanta shalay nin dhintay maanta ma soo noolaan may
haddee dadkan waa lalaanaya waa ka askartii maalin kasta oo qof bay dili maxay ku dilhaysaa waa banaanbax banaanbixina waxaa laleeyahay sicir bararkaa lagu nuglin laakiin Waxa had- ma hergelaya.
dil hadduu jiro sharciga ma ogolay leeyihin sharciga dastuurka waddankan lagu Sharciga Kenya maamulo maanta wa- sharciga kenya waxa uu diiday haddaan ani u banaanbaxo ka waran oo inuu istaago meel haye hadi waa la dili waan gartay maanta waxaa waaye labadan dibi ayagaa isku jeedaan annaga yayna dhammaynin kenya yay burbur u geysanin niman nimankan ha heshiiyaan si cadna meel ha u wada fadhiistaan wax dhexdhexaadin ma lehe wax baa dhexdhexaadintan ka baxa waa taa kaaga maxcelina walaal wala waan ku salaamay qaybaha kale ee barnaamijka ayaynu ku siqeynaa dhegeystayaal waana gabagabadiisa dhegeystayaal haatanna haddii aan soo qabta adeega qaybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waana bangiga n c b a n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeyo oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeenta ganacsiga iyo bangiyeenta gaarka ah waxaan ku nooloonayaana ayay leeyihiin inay bixiyaan adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall ee slee oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga waddada generaal weyronge waa bangiga ugu kabaca badan waddanka dhankalaamaha laanta cusub ee slee ayaa noqonaysa mid ay aada uga faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada aaddo ama xarumaha kale ee bangi ama- ama xarumaha kale aad bangi u tagtid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo kuu qaasa adiga dhegeystayaal doonaya inaad kubxiso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqolkiiba shan oo maal- oo boqolkiiba shan lagu daray waa one zero five percent maalgelinta deymaha guriga toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeenta goobta shaqo waa qayb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo maraya nidaamka shirkadda dhegeyste ha ka welwelin xaggeen lacagta geeyaa ee bangigee igala qayb qaadanaya kobaca ganacsigayga waxaa bahayahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa ilaantiisa business bay square mall ama laamaha kale ee sida kenyatta avenue mamangina city center wabera sridgi comba river road ama guud ahaan wadanka ama waca nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a guru com ama booqo shabakada n c b a guru com waa hagaag dhegeystayaal Mm, gabagabadii aan ku siqeyna doo- aan ku siqeyna dhegeystayaal dhegeystayaasha qadadka telefoonada beegsanaya ayaan fursada siinayaa maadaama barnaamijka diiradda waxaan ku saarin dhegeystayaal wada hadallada dowladda dhexe iyo mucaaradka dhegeystayaal oo m- oo maanta kasii socon doona xarunta boomas ee magaalada nairobi dabcanna soddon daqiiqa kadibna furmi doona sida uu qarshuu yahay haddaba wadahadallada ma noqon doonaan kuwo lagu soo afjaro ismarwaaga wadanka ka taagan ee dhanka siyaasadda iyo xiisadda taagan iyo iyo iyo in la joojiyo in laisu goodiyo dhegeystayaal dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
maxamed axmed khaliif oo ku salaamaya waa cabdirasaaq mandheere cabdirasaaq soo dhowo
waa dhawaay horta niyow ninkan duqa reyla laleeyahay waan gartay
horta niyow ninka aqaana ma gaadayo ninkaan mana dagi karaa waayo reyla waa ognahay labada kun iyo tu adigu ansiya tu tu ilaa maanta aan taagana dhexba horta intaas wuun qaylinaya waan gartay waxna ma helo waxna ma dahay qaylina ma dahay waan gartay marka ninkan wado alla wadadu rabaan soo mara ninkan ujeedadiisa annaga dhan horta dadka reer kenyaanka oo waa nin gigaxaay horta way fahamisan yihiin ninkan waxaa dowlad wadaag waxaan ahayn uu socdo horta male ama dhalinyaraha soo adeegsado mandhamanda ha kiciyo ama yacni wadahadal ha soo mara marka ninkan haddaa ninkan hadda macnaha madaxda madaxa noo ah madaxweynaha haddaa loo daaya horta meel inuu saaraan aaminsan ani ninkan macnaha yacni un dowlad wadaagii hansheegii waxaan loo joogin oo uu rabaa moogi dabcan laakiin meeshuu ka saaray afkiisa waxaa laga hayaa inuu meesha ka saaray
been iyo halkii rabaa waxaasa ka dhegaysanin waa tahay waayo meel fariisiyeeda asaga keliya shacabka kenya ma aha waa la ogyahay dowladda intooganta kusoo jiray marka maciishada qaab ayuu leeyahay maciishada dad asaga ka masaakiinsana jira isaga waa intaasoo trilyan uu maanta haystaa waan gartay marka maciishadna uma jeedo wax kalena uma jeedo ninkan dowlad wadaagu rabaa qaylada waddanka ka daaya waddanka ka fariistaanle adiga dhammaan dhegeystayaalkan waxaa ku salaamaya walaalkay xuseen buulaxawe ninka la yihahdan xulira ulafayna aad baa u salaamaya waa tahay mid lamida dabcan waa kaa gudoomeen dhegeystaha qadka telefoonka soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay maxamed uu ku salaamay saaxiibka si wanaagsan waa kaa gudoomin soo dhowo walaal waa maxamed nuur kaasoo wacay banaanay from lagdheera gaarisa county si wanaagsan haye aad iyo aad baa idin salaam adiga dhegeystayaasha ma garata si waa kaa gudoomeen aan filaya ana anoo wakiilka ah wadahadalka maanta bilaabanaya aniga aniga eh, waxaan leeyahay wuu socdaa maalinkii labaad waa haye
ha waxaan leeyahay aniga waa tahay eh, mheshimiwa raila waa tahay wuu sahay haye aniga ma ambaaraynayo hayey Waan gartay.
wadanka u taagan waay ma garata sax
waa dadkan dantooda oo dadkan hadlaaya kasoo horjeeda dantooda ku hadlahaya
waan gartay
anaga waxaan rabnaa wadanka eh, maadaama ninkan eh, taageeradiisa nahay inaan guuleyso aan rajaynayna laakiin dhacdaysa habka ugu doonta waxaan rabnaa hadda sidii wadanka midnimadii iyo dadka istinaan inaa lagu wadaa rabnaa ma garat sax
koox koox iyo xisbi xisbi waxa anaga kuma shaqayno waan garsay marka waxaa leeyahay wadanka dadka mid ha laga dhigo cashuurta hala raqiisay wax kasta hala kala tuuro haddii la yeelo waayo anaga ma istaagayno ma garat waa tahay
marka waan ku salaamaya waxaa leeyahay waa hadalka waan taageersanahay sidii mheshimiwa baba rabadaa la yeeli waayo hay anaga alanka dabinaynaa jiidkaan taagan waddadaa taagannahay aa- maad ula kol jeedaa noqoshana ma laha ogow waan gartay ha waan cariirinaynaa ayaga neeftan ku burinaynaa ogow raaxa kuma shaqaysanayo shanta sano waan gartay adiga aan aan isgarano oo baxasha hal noo qiibiyo adi cabashadaada maxaa ka mid ah
hawshidee waxaa ka mid ah in shidaalkii la qaaleeyey haye inaa meesha aan joogo kiilihii sokoree maanta la gadayo ee laba boqol iyo shanti ma garata waan gartay
in eh, kiilihii booshada intaas ka badan tahay wax aan la goyn karin aan jirin dadkii maciisha bir fafaadeen waa Ama aan tahay gaari hadii aan- gaari waa kun kilo aan ku raacayo laba kun iyo shan boqol hadaan ilaa gaarka banaadir waa laba boqol kilomitir aan ku raacayo waa tahay wax kasta madax aan la gelin karin
waan gartay marka bahasha ta- fertilizer lalahay aan- oo Bacrimin.
madax aan la gelin karin waxaa marka haye anaga waxaan rabnaa inaan eh, maadaama ninkan kambeynkii kusoo gala in wax raiiseed wax kusii darin mawgi wax uu sii jibiyin ma laha waan gartay marka waxyaala waa la isku fahmay kambeyn ba ahaayeen dadku waa soo jeestan dadka haddii laisla qaban waayana banaanka eh, waa la kala cararay sax
marka shacabka hala qabta aniga waa ninkan shacabku wataa ma garata waan gartay nin loo aga jublayn kara maaha sax marka iska hadlayaa dhees Ah, haddii halin waayan waa ka shalaynayan waan gartay ah marka dadkan iska hadlaya dantiina loo hadlaya taageera dhees ku salaamaya waa tahay walaala kaaga mahad celinayaa dhegeystaha ugu dambeeyaan fursadda siinaya soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد احمد خليف واكو سلام صاحب وانا اللي هذا عمر اخيار وجه مال مندرة وات عمر عقيار سودو صاحب
الحمد لله سوى انا صرت حواي البرنامج كنت على وادقي سمي هذا انا صرت حواي انا الا ساكو دقي سنيني marka horta barnaamijka waxaa waaye waxaan leenahay horta wadahadalkan haddii aan fiirin ani lafteyda waxaan aaminsan horta inaan waxba kasoo bixi doono وات هاي maxaa yeelay hadda ka hor waxay tiri soomaalida waxay ku mahday oohinta urkanka weyn gabadha waxaa waaye ninkii jeclada hadda kahor ka dhintay marka cabbaar ka bacdi ciddooda urka ka dhintay marka aabeed waa ka qarinaysa marka waxaa waaye saay u rafanaysa markas urkaga dhintay u oynaysa ay tiri aab maxaa kugu وان dhacay Waa قرسي laaminsan waaye marka waxaa tiri aabba oohintan urkaga waa ka weyntahay maxaa kaloo jira tir وان قرسي hadda waxaa waaye horta wadahadalka anayda wax socona ilmaha kaniga haddii aan fiiri وان قرسي nin xukun u jeeda هاي
oo waxaa waaye inaas waxaa waaye xukunka qabsado oo madaxweyne noqda raba iyo oo iyo dad waxaa waaye ayagana inay nabad wadan kusoo dabaalaan rabaa ay keliyin isuma dhow marka raila waxaa rabaa inaas mar madaxweyne noqdo وان قرسي mana u socon doonta anaa sitaan ugu xasuusan jeed وان قرسي
marka wadahadalkan waxba aan lagu marsiisanin maciishada kor iyo saafarka la furay iyo waxaa waaye waxaas waa marsiiso anisaan u arkay وان قرسي nin waxaa la yidhi mahmaad waxay ahayd nin waxaa waaye islaantaad ujeeda gabartaada laguma baryaa la yidhi marka ninkaanayda madaxtinimaad ujeedaa uma jeedaa wadahadal iyo waxaas uma jeeda وان قرسي haddii ani madaxtinimaan helaynin waddanka waa burburnaya u socota arrinta هاي
markaan waxaan dhihilahay macaaradka gaar ahaan weli raila waxaan leeyahay waddanka ha burburinin haddii xukun waysay shacabka kaa badan marka waddanka ha burburin aan leeyahay dhammaan dhegeystayaalka saa fm ku xiran waa salaamaya macal adiga waa ku salaamaya saaxiib waan garta walaalaan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad barnaamijkaaga uga qaadatay waa tahay halkaas haddii aan uga soo gudbo dhegeystayaasha intaanan barnaamijka soo gabagabeyn adeega barnaamijka qaybta ka ah haddii aan soo qabto waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inaysan lacag ka lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la isugu dirayo lipana empesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaana dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanka casriga ama taleefanada casriga ee loo yaqaano smartphones keliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilan horaa loo yidhi hubsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursado inay xaqiijiyaan lacagtay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagtay dirayaan iyo halkay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qaybta sim tolkeeda ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embesa isticmaalaya waxa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaa lumin haddii aan kugu daro waa bangiga n c b a dhegeystayaal n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeenta ganacsiga iyo bangiyeenta gaarka waxaan ku naaloonayaana ay leeyihiin inay bixinayaan adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall isli oo ku yaala wa- dabaqa labaad aagga waddada generaal wayrunge waa bangiga ugu kabac badan waddanka dhanka laamaha laanta cusub ee isli ayaa noqonaysa mid ay mid ay ka faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud oo ma baahnid inaad magaalada aado ama xarumaha kale ee bangi aad aadid dhegeystayaal ama tagtid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo ku qaasa adiga dhegeystayaal kaasoo doonaya inaad kubciso ama adiga doonaya inaad kubciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinaya ilaa boqolkiiba shan oo waa one zero five percent maalgelinta deymaha guriga toddobaatan maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeynta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo marayo nidaamka shirkadda dhegeysta ha ka welwelin xaggeen lacagta geeyaa iyo bangigee igala qayb qaadanayo kobaca ganacsigayga waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business base waa business bay square mall ama laamaha kale ee sida kenyatta avenue mamanjina city center wabera street gikomba river road ama guud ahaan wadanka ama wac nambarka ah cibir toddobo hal hal cibir shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group com ama booqo shabakada n c b a waa shabakada n c b a group com dhegeystayaal halkaasaan kusoo afmeerayaa barnaamijka hoggaanka heystaa ee xaaladda dalka wayna saaka diiradda ku saarayna wadahadallada dhegeystayaal dowladda iyo sidoo kale mucaaradka dhegeystayaal iyo waxa laga filin karo natiijada ugu dambeysana ay noqon karta dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijkan wargeysida ayaa kusoo dhegeysateen iyo sida lagu waaberiystay anigoo maxamed axmed khaliif aa idiin soo saaray halkaana si toos idinkala socodsiinaya dhegeystayaal waa idinkaga mahad celinaya dhegeysigeena iyo sida wanaagsan ee dhegeystayaasha qadadka soo beegsada uga qayb qaateen sidaasi nabadgelyo ha iska bedeli mowjada daqiiqada kadib u deergarooba barnaamijka madasha istaa ee ganacsiga iyo dabcan soo jeedinta faadumo ibraahim faadumo laki sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu